waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali iyadoo maamul goboleedyada heer federaal ee dalka soomaaliya ay intooda badan qaateen go-aano soo daahay oo ay uga soo horjeedaan go-aankii lixdii bishii juun dowladda dhexe ee soomaaliya ay ka gaartay arrimaha khilaafka wadamada isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo iyo dalka qatar oo ay dowladdu sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay oo aysan dhanna la safan doonin ayaa maamul goboleedyada qaarkood isku khilaafsan yihiin sida arrintaasi loo wajahay maamulka galmudug ayaa madaxdooda ugu saraysa siyaabo kala duwan go-aan uga soo saaray khilaafka dalalka qaliijka iyo go-aanka dowladda dhexe ee soomaaliya arrintaasi ka gaartay kal hore iyadoo war-saxaafadeedyo isdiidan saacadihii ugu dambeeyey ay ka soo saareen arrintani madaxweynaha maamulkaasi ku-xigeenkiisii iyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug war qoraala oo ka soo baxay madaxtooyada kumeelgaarka ah ee magaalada cadaado ee maamulkaasi galmudug ayaa looga hadlay mowqifka galmudug ee ku aadan khilaafka u dhexeeya wadamada qaliijka kaasoo cunaqabatayn lagu saaray dalka gadar qoraalka ka soo baxay galmudug oo uu ku saxiinaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa lagu sheegay inaysan dowladda soomaaliya wax la tashi ay kala yeelan maamulka galmudug markii ay qaadanaysay go-aanka ay meel isaga taagtay xiisada carabta ka taagan gaar ahaan wadamada qaliijka waxaana qoraalkaasi sidoo kale lagu sheegay in galmudug ay taageerayso isbahaysiga uu hogaamiyo sacuudiga ee kasoo horjeeda dowladda qatar maadaama bay yidhaahdeen in wax muuqda aanay galmudug u qaban dalka qatar marka la barbardhigo dalalka kale cunaqabataynta iminka saaray ee sacuudiga uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele xaaf oo isagoo imaaraadka carabta ku sugan waraysi siiyey laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ayaa xaqiijiyey go-aankaasi ay ku taageersan yihiin dalalka imaaraadka carabta ee sacuudi arabiya isagoo xusay in dowladda soomaaliya aanay waxba u qaban maamulkiisa galmudug islamarkaana aanay kala tashin go-aankaasi hase yeeshee go-aankaasi ka duwan waxaa ku dhawaaqay kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed cabdi xaashi carabey iyo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir iyo ku-xigeenkiisii oo kulan ay cadaado ku yeesheen si wadajira uga horjeystay go-aankii ka soo baxay madaxweyne xaaf mas-uuliyiintan oo shir jilaayeed iyagu ku qabtay xarunta kumeelgaarka ee maamulka galmudug ee magaalada cadaado ayaa sheegay inaan haba yaraatee lagala tashan warqadii ka soo baxday madaxtooyada galmudug ee uu ku siixnaa madaxweyne xaaf guddoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir ayaa sheegay inay iyagu weli taageersan yihiin mowqifka dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka gaartay arrintaasi aysan waxba ka ogeyn siduu yidhi warqado uu sheegay in baraha bulshada lagu daabacay waxaan rabnaa inaan halkan maanta aan ka soo saarno bayaan bayaankaas oo ku saabsan ama ka hadlaya mowqifka ay maamulka galmudug ama dowlad goboleedka galmudug ay ka taagan tahay heshiiskii iyo ka hadalkii ay dowladda federaalkaahi ay ka qaadatay iskhilaafka maaragtay imaaraadka iyo sacuudi carabiya iyo maaragtay iyo qatar in aan mowqifkaas isaga ah aan maaragtay waafaqsannahay sababtoo ahna aan u waafaqaynana kow waxaa ka ah waraaqo ayaan arkaynaa oo habsaadyada lagu baahinayo oo runtii aanan ogeyn ama wax tala ah ama wax aan ka warqabno midna aan ahayn sidaa darteed inaana waraaqahaas iyo waxa ay ku soo baxday iyo waxa ay ka hadlayaan inaanan taageersanayn wax aan ka ognaana aan la arag madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed cabdi xaashi ayaa isla dhankiisa sheegay inaysan jirin meel galmudug ay uga hadashay oo ay go-aan uga gaartay in dhinac ka mida dhinacyada isku haya wadamada qaliidka la taageero isagoona xusay in qodobka afariy kontonaad ee dastuurka kumeelgaarka ee dalka soomaaliya uu kala cadeeyey awoodaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka ee xubnaha ka ah sidaa darteedna galmudug ay siyaasadda arrimaha dibadda uga dambayso dowladda federaalk ee soomaaliya galmudug waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta iyo dhowrista axaad qarameedka dowladda federaalka soomaaliya saa awgeed waxaan ku qasbanaa inaan ilaalina ayada dowlad goboleedka galmudug waxaa waajib ku ah ilaalinta midnimada soomaaliyeed ma ka shaqaynayna dib in loo socdo haddaba annagoo intaasoo dhan og ma jirto meel madaxda dowladda goboleedka galmudug ayagana inta isugu imaadeen ay go-aan ku gaareen arrimahan dowlad goboleedka galmudug siyaasadda arrimaha dibadda waxay uga dambaynaysaa ama uga dambaysaa mar walba dowladda federaalka soomaaliya annaga dowladaha walaalaheena oo qaliijkaa waa dad muslimiina waa dad walaalaa waxaa maaragtay ka socda haddeer in la dhexdhexaadiyo adduunkao dhanaa ku jiro maraykana dhexdhexaad ka ah waxaa dhexdhexaad ka ah wadamada horumar oo kale faransiiska jarmalka cid walba dhexdhexaad ka ah intaa waxaa laga shaqaynaa sidii laisugu soo dhaweyn lahaa ayagii hadda laysku soo wadaa saa awgeed annaga marnaba dhexdooda ma ku milmi karno mana ku dhumi karno qodobka konton afraad ee dastuurka federaalka soomaaliya wuxuu kala qaybinayaa awoodaha dowladda mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo dowladaha xubinta ka dowladda federaalka soomaaliya saa awgeed qodobka wuxuu leeyahay qaybinta awoodaha awood qaybsiga siyaasadeed iyo dhaqaale waxaa ka wada xaajoon doona xukuumadda federaalka iyo dowladaha ka mid noqonaya dowladda federaalka soomaaliya marka laga reebo arrimaha dibadda difaaca qaranka jinsiyadda iyo socdaalka siyaasad iyo siyaasadda lacagta oo ay leedahay awoodahaas mas-uuliyaddeeda yeelanaysa xukuumadda federaalka arrinta hadda laga hadlayana waa arrin oo arrimaha dibadda ku saabsan meeshaay soo hosgelaysaa saa awgeed annagoo ka duulayna dhammaan caddaymaha aan kor ku sheegnay waxaan caddaynaynaa in dowlad goboleedka galmudug ay xasarada bariga dhexe ka taagan tahay mowqifkii dowladda federaalk soomaaliya ka qaadatay lixdii juun sanadkii dhinaca kale golaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo shirkoodii caadiga ahaa ku yeeshay xarunta madaxtooyada muqdisho ayaa mar kale adkeeyey go-aankii dowladda soomaaliya ee bishii juun ay ka gaartay xurgufta wadamada khaliijka sida uu saxaafadda u faahfaahiyey wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariisow
golo waxay si adag u ayibeen mowqifkii dowladda federaalk ee bishii juun ee qeexayay in soomaaliya door dhexdhexaada ka taagan tahay muranka waddamada khaliijka qaarkood una aragto in khilaafka jira lagu xalliyo si nabadgelyo ah oo ay walaaltinimo iyo diblomaasiyad ku dheehan tahay labo dowladda federaalk soomaaliya waxay ku guulaysatay wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada fasax ka ah dowladda federaalka iyadoo qabatay laba shir lixdii boqolka ugu dambaysay taasoo ay muhiimaddu ahayd ka wada shaqaynta xoojinta amniga iyo midnimada qaranka saddex sida ku cad qodobka konton iyo afraad ee dastuurka meelgaarka ee soomaaliya dowladda federaalka oo keliya ayaa awood u leh go-aanka gaarista arrimaha dibadda difaaca muwaadinnimada socdaalka iyo siyaasadda lacagta afar soomaaliya weligeedka doorkeedu wuxuu ahaa inaynan wadamo walaalo ah lala kala safan oo mar walba laga shaqeeyo wadajirka wadamada carabta afrika iyo kuwa islaamka ah haddaan tusaale u soo qaadno doorkii soomaaliya ee heshiiskii camp david ee dhammaadkii toddobaatameeyadii wuxuu ahaa in soomaaliya ay diiday in xiriirka loo jaro dalka masar taasoo keentay in markii dambe ee waddamadii carbeed heshiiyaan go-aankii dhexdhexaadka ee soomaaliya qaadatayna noqday mid lagu ammaanay sidoo kale go-aankan muranka waddamada khaliijka qaarkood ee golaha wasiiradu maanta mar labaad ayiday waxaa soo dhoweeyey shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo weliba beesha caalamka maamulada puntland iyo koonfur galbeed ayaa iyagu horay uga hor yimid go-aanka dowladda dhexe ee soomaaliya bishii juun ay ka gaartay khilaafaadka iyo xurgufta u dhexaysa wadamada khaliijka gaar ahaan isbaysigu sacuudigu hogaaminayo imaaraadkuu ka mid yahay iyo dalka gadar oo xiriirka loo jaray waxaana la qiyaasi karin halka ay saldhigan doonto khilaafkan iyo isbarbaryaaca maamul goboleedyada dalka qaarkood iyo dowladda dhexe ee soomaaliya
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali